haarun qaraf ayaa ka dhacay degmada wadajir meel ku dhow khalanan meel ay fadhiisan lahayd ciidamada dowladda oo la sheegay in xilliga galbihii ay inta badan ay ku qaxwayn jireen islamarkaana kontarool ciidan ahayd waxaana jira khasaaro dhimashiyo dhaawac oo ka dhashay qaraxaas saraakiil ka tirsan kuwa amniga ayaa u sheegay v o e-da inuu jiro khasaaro dhimashiyo dhaawac xoogan oo goobta ka dhashay waxaana socday gurmadka deg dega oo gaadiidka ambalaajada halkaasay gaareen oo loo fidinayo dadka waxeelada soo gaartay oo la gaarsiinayo goobaha caafimaad ee harun
cabdiqaadir ilaa hadda ma la yaqaanaa qaraxa iyo waxa sababay warar kala duwan ayaa soo baxaya harun oo markii hore sheegaya in qaraf uu ahaa gaari mar dambena ilaa ka tirsan kuwa amniga waxay sheegeen in qof isku soo hora waxyaabaha kalaha uu dul istaagay askarta ku sugneyd goobtan dhismo ama meel jiingada ku sugnaayeen kadibna isku qarxiyo taas ayaana keentay badida dhimashadii dhaawac soo gaarta askarta dowladda ku sugnaa bartan ciidan sida ila ka tirsan kuwa amniga dad goobjoogaan ay sheegeen marka warar kala duwana marka hore kasoo baxayo sheegaya gaari tahay wararkaa marka hore waxay sheegayeen miino laakiin wararkii ugu dambeeyey amni ka tirsan laga soo hoos waxay sheegayaan inuu ahaa qof isku soor waxyaabaha karfa oo gudaha u galay goobtan ay ku sugnaayeen askarta waay bal gurmadka socda iyo dadaalka aada sheegtay ee ambalaasyada wax yar nooga sheeg iyo haddii ay kuu sheegeen dadka wax ku noqday tiradooda
qaraxa markuu dhacay kadib haarun goobta waxaa gaaray gaadiidka gurmadka deg dega oo dadka caawinaya gaar ahaan kuwa kheelada soo gaarta waxaana cisbitaalada magaalada muqdisho lasoo gaarsiiyey dhaawacyada dadkii kheelada kusoo gaarta u badan asgar sida ay sheegeen kooxaha gurmadka deg deg oo qaarkood la hadlay balse ka gaabsaday inay codkooda aan u ismaano warbaahinta sidoo kale waxay sheegeen inay jiraan dad dhimasho badan oo goobta taalay oysa soo qaadin laakiin inta badan ayagu caawinayeen dadka dhaawacyada qabee gurmadka u baahnaa sidoo kale sakaafada goobta tagta ayaana loo ogolay inay gudaha galaan hay-adaha ammaanka gaar ahaan ciidanka booliska qaybta guuda gobolka banaadir oo goobta tagaana waxay qayb ka ahaayeen gurmadka iyagoo guud ahaan fara wadooyinka meesha soo gala haarun